anigoo dhuuntooga jiro miya dhowranayna calankeeda dhibaateenoo duduunkaad ku keenta rumaysigii dhursanaya dhaxalkii dhisigiisa maxaa daacan waxaa calankeeda dhibaateenoo dhudunkaad
asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu kulanti wacan wanaagsan khiyaarta wadanaga dhegeysanaysaa iyo meel kastood joogtaan iyo meel kastoo maqalka idaacadda idinka soo gaarayaba galab wanaagsan ayaan hawada idinka leenahay waxaad kusoo dhawaataan barnaamijka kulanka dhallinyarta ee toddobaad kasta maantaoo kale galabtoo kale aad ka maqshaan warbaahinta radhiyaha cadaado
wax kastoo aan ku lahaa way dhugsadeen waxay isdhahalyaan way nooqasheen horyuudab sugayaa dhallinyarayu dhimashada ayaa dhaqansan mooday soomaalayu dhimashada ayaa dhaqansan mooday soomaaliyey dhammaanteen war dhulkeenni hooyo ciidii waa dhawaaqdeen soomaaliyey dhammaanteen war dhulkeenni hooyo ciidii waa dhawaaqdeen waxay tiri dhibaatada maygu dhowranaysaan dhallinteedii talilayd iyaada isdhammaysee dhaxalkeedii maandeen cadaawaa dhitaystee inaguna dhammaanteen dhadig iyo laboodkeen dhulka aynu leenahay dhab aynu difaacnee dhab aynu difaacnee dhalinyara isdaarsanaa
waa tahay mar kale galab wanaagsan oo wacan ayaan hawada idinka leenahay khiyaarta hawada naga dhegeysanaysaa waxaad maqashaanba waa barnaamijkii kulanka dhallinyarta ee toddobaad kasta galabtoo kale aad ka dhegeysataan warbaahinta reediyaha cadaado cadaadihii deegaanada ku dhow waxaad naga dhegeysan kartaan mawjada dherkeedu yahay sideetan iyo sideed dhibic shan halka dhuusamareeb iyo deegaanada ku dhadhowna aad naga dhegeysan kartaan sideetan iyo sideed dhibic cibir barnaamijka waxaa galabta idiin tabinaya kulanka dhallinyarta anigoo ah filson muuse yuusuf filsan degan iyo weliba faa-ise xasan shariif faa-iso
haabilsanay galab wacan oo wanaagsan ayaan idin leeyahay adigii dhegeystayaashaba galabtay barnaamijku aad buu u xiise badan yahay waa kulanka dhallinyarada waa barnaamij toddobaadla waa tahay faa-isooy galabtay qodobo dhowr ayaa miiska inoo saaran barnaamijka kulanka dhallinyartana inta badanna waxaana jaaniska u siinaa dhallinyarta inay ka qayb qaataan ayagoo weliba aana su-aalo xasaasiya midba midka kale kasii xasaasiyadsan eh, xasaasiisan yahay ama kasii qurux badan yahay Aha.
usoo gudbina oo haba miiska usoo saarna waata een dhegeystayaasha ayaguna qadka telefoonka hel- een, dhanka internetka heli kara waxay naga dhegeysan karaan live streamka radio cadaada dot com kuwa deegaanada kale een galgaduudna waxay naga dhegeysan karaan mawjadaha kala duwan ee sideetan iyo sideed dhibic shan iyo sideetan iyo sideed eber zero waa dhibic zero een kusoo een saabriney een sabriin ee gabdhaha shaqaalaha ka mid tahay cafwan ee faa-iso soo dhawow een galabta sidaa ujeedid qodobo xiisa badana miiska inoo saaran haa filsanay galabtay qodobo xiisa badana Dhegeystayaashana, galabta- adiguna waa dhaarsanta galabta oo kuu jeedaa waa ha mar barnaamijka kulanka dhalinyaro hadii lasoo gaaro Ha.
sidaasaaba ku faraxsanaaba Waa waxaa ku taa.
faraxsanaa dhalinyaro barnaamijka iska leeyihiin haa oo qodobada lasoo dhex ayaga ku saabsan yahay waata laakiin filsa haddaad su-aalka weydiinta aada barnaamijka guda Aha.
gala markii la yidhaha dhallinyar- dhalinyaranimo intay ka bilaabataa halkaasi ku dhamaataa waxay ka bilaabatay ilaa markii la dhasho
waa tahay Ah, ilaa inta laga taqoobayo Eh, eh, qof waayo la sideetan jira dhalinyaro maayaa dad ma inta laga taqooba inta laga taqoobaya ku dhani inta laga we- inta laga weynaana micne waa tahay galab wanaagsan baa idin leenahay qeyray ee barnaamijka kulanka dhalinyarta galabta qodobaxiisa badan oo su-aalaha ayaan idiin soo bandhignaa toddobaad kasta su-aalaha galabta miiska inoo saarana fikradohoni ra'yigiina ayaan aad ka dhiiban doontaan iyo waxa in kagala aadan balse anise maxay faa'ise maxaa noo xiga filsanay alaaba En, sida caadadoona ah barnaamijku waxaan ku daahfurannaa ama en, oodaba kaga jeedana mid ka mida kaalimaha suugaanta galabta macaligaa iideynaysa ma farsamo yaqaan farsamayaqaanka farsamayaqaanka tahay.
farsamayaqaanka ayaan u daynanahaye bal heestaasi maxaa ka xasuusataa farsamayaqaanka marse waxaa leedahay farsamayaqaanka noo turjumi doona Ma- inkastoo ee filsane farsamo yaqaanku noo turjumi doona haddana mar dhexe dhegahayga kusoo dhacaydo waxaaba maqlaaba anoo ee, dabcan anoo kuu haweyn Mhm.
Mhm, bad halbowlaha ay goyso waa taa warba iimahaysid hadaa igu sii daraysa ka waa tahay isku waa soo- tahay heestaasi ee dha- cumar dhuule ayaan ooda kaga jiida doonaa dibna waa iskugu soo noqon doonaa waa taa
من هوان سعلادي حولي يدباتي يوي ما يهجلي أنا كوهن ويفات البولة هاي كويسور باي ما هاي سيدي هوانك على عادي حولي يرضي بعدي وينا يهديني أنو كوهن وين قاد هالقولة هاي كويسو ورباي ما هاي هذا كثير ما في عليه أظن إيجار شادي محاكل هذا الكثير ما في عليه أظن إيجار شادي محاكل هذا إنك تلاقي صياد هدينا نهشيني هدينا نهشيني وإلينا وكلا هدنا كلا هول يا ريتنا هدينا نهشيني هدينا نهشيني وإلينا وكلا هدنا كلا هول يا ريتنا halka nagu wadeeniyo hodadamadiniyo hayadii ogane waa in la hubsadaayo hoggano qodaysan ragoosu eeda halka lagu wadeeniyo hodadamadiniyo hayadii ogane waa in la hubsadaayo hoggano qodaysan luhoosu eegna hadal tiro ma fiicane adoon iga hartaabin maxaa kula hadal tiro ma fiicane adoon iga hartaabin maxaa kula inanka hadan imika kalajeesaya nanka hadan imika kalajeesaya haddaynaan heshiinay haddaynaan heshiinay waa inaynu kala hadnaa kala hawl yaraysanaa هدينان هشيني هدينان هشيني وإنين خلا هدنا خلا هول يا ريتنا
waa tahay intaasaan kaga soo noqonna heystii uu ku luuqeynayay na- mm, cumar dhuule ee markaasi haddii aan haye waaba kale lowdabia hagaag galab wanaagsan baad ileen haa qaarta hawada naga dhegeysanaysaay barnaamijka galab wanaagsan een, barnaamijka kulanka dhalinyarada ayaad dhageysanaysaan qodobka galabta miiska inoo saaran muxuu noqon doonaa talo filsanay galabta waan kuu jeedaayo galabta adaan kuu daayo Een, hor- qodobka miiska noo saaranoo waxaan u jeedayabaa galabta dhan adaa u fakaraya bal waaye noo soo qodobka horta sanadkan waxay noqotay sanadkii uu jacaylka ugu dilka badnaa Waad- oo maxaa jacaylkaas eh, sidaa loogu dhimanaya filsanay mar sunar loo cabay mar xabadaa la isku dhufanayay marba Xabad?
siduu soo noqdaa ha waata oo anigu filsanay hadda sanadkan jacayl ugu dhici lahaa Was- hilib baaba u cuni lahaa iyo caano waa isnafaqaylan sooma haa maxaa waa tahay haddii aad Laakiin hilib la'aan culeed sunida- sunnada loo cabay sunnada loo cabay sanadkan sun waata marka galabta waxaan kusoo qaadan doonaa jacaylka inta badan maxaa sababa in sun loo cabo ama la isku dilo oo waata galabta filsan aad dambaabaysa lama
maya way jirtaa een, faa'iisooyin way jirtaa dad sun u cabay oo jacaylka isku dila laakiin daraadeed filsanay dadkaas adduunyada show ka harsan yahan malaha maya kama hartan hadda jacayl iyo xanuunkiisa wey waata
marka dhegeystayaasha galabta waxaan u bandhigaynaa een, sidee markaasi lo- een, sababta keenta in jacayl sun loo cabo waa maxay waata maxaase u daawaa jacaylka intaan sunta loo cabin ooba loo dhibano xabad la Haa.
isugu dhufano ama gaari laga dhicin ha Waa.
lacala haddii la waayo Aha.
maxaa u daawaa waata in labadaas is daawo laynu su-aalood badi labadaas su-aalood baa galabta miiska inoo saaran Waa oo ta.
maxaa sababa iyo maxaa maxaa- Een, maxaa- maxaa lagu maxaa lagu daaweeyaa?
daaweeyaa intaan suntaba loo cabin oo laisku dilin waata galabta waxaa filaya dhegeystayaal badan inay barnaamijka nagala qayb qaadan doonaan faa'iisay waxaan isku dayi doonaa lambarka wicitaanka iyo midka fariimaha
Een, dabcan filsanay waad mahadsan tahay dhegeystayaashu waxay naga soo wici eh, fariin nagu soo diri karaan fur saddex soddon iyo saddex lixdan iyo afar eber hal waa saddex soddon iyo saddex lixdan iyo afar eber hal
Een, midka wicitaanka Een, filsanay hadda noo soo qabato
waa ma- een, galab wanaagsan ayaan hawada idinka leenahay waa idiin soo qaban doonaa haddii eebaha weyne qadaro
haddii kale aan hoydo halkii loo badnaayo firow hayaame hiddu way baxaysaa ilen haysan maaye aan ka horeeye haddii kale aan hoydo halkii loo badnaayo firow hayaame hadal jiro ma fiicane adon iga hartaadin xasilaa madal jiro ma fiicane adon iga hartaadin xasilaa inankahadan imika talabeesaya inankahadan imika talabeesaya haddaynan heshiinay haddaynan heshiinay waa inaan kala hadnaa kala howl yaraysanna haddaynan heshiinay haddaynan heshiinay waa inaynu kala hadnaa kala howl yaraysanna waa tahay galab wanaagsan ayna lanahay keyrta wadnaga dhegeysanaysaa ee dhegeystayaasha fariimaha ayaan jaaniskooda sii doonaa iyo weliba wicitaankaba een wicitaankana waxaad naga soo wici kartaan isku lambarka fariimaha oo ah fura saddex soddon iyo saddex lixdan iyo afar eber hal ayaad wicitaanka iyo fariimahaba nagala qeyb qaadan kartaan waa fura saddex saddex saddex lixdan iyo afar eber hal ayaad nagala qeyb qaadan kartaan fariimaha wicitaankaba isaga ayaad nagu hagaajin doontaa anaguna fikradiin halka ayaan kaga akri doonaa wicitaankiina jaaniska ayaan idin sii doonaa galab wanaagsan ayaan khiyaartooda naga dhegeysanaysaa idin leenahay dhegeystayaasha ugu horeeya ayaan jaaniska jecla inaan siiyo faa-isooy dhegeystaha ugu horeeya qadka ku jira een waad mahadsan tahay fiilsane ee dhegeystaha koowaad ee qadka taleefonka ka dhex muuqanaya haddii aan u yaro baaqno
dhegeystahaas ayaan u yeeri doonaa oo jaaniska u hela inuu ka qayb qaato barnaamijka kulanka dhalinyarta ee toddobaad kasta galabtoo kale aad dhegeysataan oo markaasi in kaga imaado warbaahinta raadiyaha cadaado halo walaal soo dhawow magaalka naga soo wacayso
walaashay intan in galab wanaagsan galab qurux badan magacaydu waa maari habeen maari habboon xaafadda degsin waaye bakiina cadaada naga soo wacaysaa
maari habboon xaafadda degsin waaye maari soo dhawood la socotaa barnaamijka
walaashay intan galab wanaagsan galab qurux badan haa waa la socdaa dhaskan ku wadahaa waa taha maariyo gal anaguna waa kusoo dhaweyneynaa waxaan ku leenahay galab la mid ah een haddii aad la socoto barnaamijka waxaa leeyahay sanadkan waa sanadkii dilka jacaylka bal soo dhawow maxaa saameyn jacaylka la isku dilo
silsilay jacaylku waxaa sababay waa loo jeedaa oo qofkii aad jecleed haddaan weysid waa isbireed samaan een waa tahay su-aal kaloo taalo waxaa la leeyahay intaan sun loo cabin ama la isku dilin maxaa lagaga hortegi karaa
malaha waxaa la dhahaa horta qofka jacaylkiisa aadaawo u ah haddii uu jacaylkiisa u waayo ma aaminsanin inuu wax kale helayo marka adiga adiga maariya waxaad qabtaa haddii daawadiisii waa isla qofkii ee, wixii ee, la la isku dili lahayana waa isla qofkii marka wax daawa ma lahan baa qabtaa adiga
saas laakiin silsilay waxaan rabaa si yar inaan halkan ka jiriyo oo jacaylka iyo guurka u dhexeeyo
jacaylka iyo guurka tix u dhexaysa waa laba meelood oo waa kana lama gaarin kana waa waa labadii meelood meel udhexaysa
haa haye bal tixda inoogu tuur
insaan sida sababtan u dhacaysaa dadkeenu jacayl maba gaaranta wiilkiga ugu xiran dagaalku dadkaygu guurku maaha geyga meel lagu ciyaaro dadkaygu guurku maaha jihaad meel laysku tuuro dadkaygu guurku maaha garoon lagu jira aflaanta geed weeyaan oo jacaylku haddaa guurka laga ilaashan haddaa haddaa haddaa guurka laga ilaashan haddaa guurk laga fogeynin haddaa guurka laga waraabin haddaa gooraha abaarta haddaa guura laga shaqaynin inaad milihiisa gurataa habeen guureeyay weliya xaqooda adoo gudaynin kadowgay leynta jooji kamaahiir laga caraabay iskuda meelu ku rooray hablaha gurcuraa warseegin sidii laba haysa gursan ha noqon sidii qof gee taagan isgaabin markaad timaado ha guurkan markaa hadlayso abuusha markaa hadlayso ha gadan weligaa jacaylka ha gaadisay qaaligaada ha ku oran ereyada goxnaanta afka gadhow jahaada ha noqoni goombaa wareegta guryaha reeraha ka baanta dariga bugtoo xumaado ha u gaar reer dhaqaysa abaalkii loo galaayo ha how ruux gudix karaysa intirin ka qaybsamayso salowsho ku kaabta ceelka siduu yahay geesigaagu ka yar guddoomiye loo kacaayo markuu soo gala kaxayso gacmaha qabteeda weyso soo gedi babaa siinka dayaxa guuna la moodo usiga goosha udgoonka guryaha jannadiida moodo shirkan intaasoo kusoo gabagabeynaa walaashay oo oo oo oo ma- maariya haboon galabta waa fan waa waxaan dhihi karnaa waa abwaanka jacaylka waa tahay dardaaran jacayl een, Aha.
bilsane galabta galabta ma- galabta waxba waxaaba kaa xasuustaaba.
lagama tegin galabta Ma- waxaan ma- leeyahay jacaylka maahan meel lagu cayaaro Mm, hadda Waxba lagama guudka tegin laga galabta.
waraabsanaa ka xasuustaa gabaygu asagoo iisii socda maariya baa mahadsantaa sida quruxda badan ee barnaamijka nagala qayb qaataan kaga mahad celinaynaa Een, galab wanaagsan idin leenahay idilkeen meel kastoo joogtaan barnaamijkuna waa kulanka dhalinyarada ee toddobaadka barnaamijkana sida uu ku saabsan yahan galabtay Aha, galabta Een, waxay ee, leedahay faa-iis waxay leedahay aniga hilib iyo caano iyo waxbaan isku waraabin lahaa eh, aniga bilsan hadduu bar jacayl igu dhaco al- habarteeda kataa laba kiilo hilib iyo laba koombo caana cabi lahayd.
Ee, hadda waxaas Maysaa?
jecel kuma hayo waa isnafaqeyn isnafaqeyn ku hayse waa tahay
waa tahay een, een, an- faa-iisooy dhegeystaha xiga ayaan u baaqaynaa wicitaanka oo markaasi jaaniska siinayna walaal soo dhowow calaykum salaam waraxmatullahi wabarakaatu
waa oo dhawe
walaal magacaaga iyo halkaad naga soo hayso
waa xamdi kuwina joogtayda leh xamdi waad la socotaa barnaamijka
aan si fiican haye walaal soo dhowaad aad la socota barnaamijka ree iyadoo lama xoogaa waxaan filayaa inay si fiican u qadariyaan jacaylka
haa si wanaagsan waayaha wax sunka caba dhankooda kama maqal soo dhowow
laakiin anigu waaba ka yaraan laakiin meeskan ka maqlaayo waa dhawa adiga laftirkaaga ma ma taqaani suweegaan filaya
haa ma aqaan seegaa haye bal galabta qodobka ee, miiska saaran een, muxuu kugula aadan yahay fikraddaada
bulshada waxaan is leeyahay qabyaalad wey marka laba qof isjeclaadaan la qabyaalo soo dhaaf gashaa reerka waa laanjaada naga tagno guursanaa waadki leey marka jacaylka in een, la isku dilo qabyaaladaa keentaa leedahay
haa qabyaalada keenta anigu leeyahay hool weerka isu digaya labada ruuxa isjeclaatay maxaa lagaga hortegi karaa marka intaan la isku dilin ama la isku dhibaatayn
waxaa laga horteegaa in qabyaalada laska dhaafo reerka aan la dhihin waa laanjaada horta caynka laga sii wadaa fiican aad bay mahadsantaa dhegeystaha sida quruxda badan ee barnaamijka nagala qaybta waxay leedahay qabyaaladii jacaylku isku meel ma galaan waa tahay alla kaala ilaalisho Ha.
waa tahay Een, runtii filsane een, waaba run gabadhaas hadalkeedo jacaylkii qabyaaladu waa laba shay aad iyo aad een, u wanaagsan in loo Aha, kala ilaaliyo aha.
marmarka qaarna sabababa in jacaylku dumo mararka qaar ma istira waaba isdhexgalaanba waa tahay laakiin filsa haddii adi jacaylku u dhici lahaa oo jacaylka lagaaga bixi lahaa maxaa samaynaa suba cabi lahayd.
waxaas ma gaarin aniga ay gelin baabkaasi ah yaa magaarin malasin karaa.
magaarin Saleen.
magaarin Waa tahay.
dhegeystaha xiga ayaa dhasiiraya faa-iisoy markaas wicitaanka nagala qayb qaadanaya
waa tahay filsane haddaan soo dhaweeyo dhegeystaha qadka telefoonka ka dhex muuqanaya halo asalaamu calaykum
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ولا شيء فايزة فيلسن برضو يخان كاد مانتين قلب ونكسن een galab lamida walaashay soo dhowow barnaamijka waa kulanka dhalinyarada magacaagii halkaad naga soo wacayso
ولا شيء وانا نصع على برنامج كلن كدان يرادا مقعي ومعراج حسن او يرالا بين كلا سحريت حافظ بناجل ايه عداده waa tahay micraajay galab wacan oo wanaagsan ayaan hawada kaa leeyahay soo dhowow galabta waxaaba laleeyahay jacaylka waa loo dhimanayaa sun baa loo cabaya gaari baa looga dhacaya xabadaa la isugu dhufaa bal soo dhowow
والله ولا شيء قلبت قصة لان مش بجربة يعني عدا قلبت بدجلو يعني والله واحد دي كرا يعني ارين تاني متعلا ما بقى هام فقط انا جعل اسود لا يد kow qofna baa isaga siinaya sun buu cabaya ama xabad buu isku dhifanaya
بسم الله والله عادي ما هن إن أنا أنا هرت رأيي أنت إذا دان كهل وأنت أنا قلت أقول لك اللي إن ما هو يسود لين بجعل هذه لا ده لين كسدي جعل أتوقع له هذه حتى هو ده قفتي عن جعل قفتي أنا وأنا جعل حتى أنا حتى قفت عن جعل هذا أنت هرت اللي ما ده هذا أنا إيري هو يسود لها حتى لا هذا أنت قاعد لها ما لسه يكره والله تاس Ee, maxaa adiga qof weyn adduunta kusoo horisaa ku dhaa walaalay maariyo dartaada u dhimaa een, xabadaa isugu dhifaa ama suna u caba miyaadan ka qabateen
والله وها وها بالكثير تبع أنت أنت جعلك والله إلى أنا أنت جعلك كثير ما بقى من زنبه معنا waa tahay
marka galabtana waxaa laga hooyaa sina loo cadaa xabada la isugu dhifaa waa loo waadana Een, een, walaahi galabta caadi ma Mi- Micraajey.
waxaan dhihi lahaa ee waxaa sabababa sababtoo ah waxaa sabab wax kasta sababay leeyihiin marka micraaje waxaa soomaaliya dhihi lahaa in labadan qof oo isjecel oo qof tago ama uu qofkii kala waayo waa tahay marka een, In marka maxaa looga tali karaa is leedahay
micraaj walaashay waxaa looga hortegi kara walaashay waxaa looga hortegi karaa in labadan qof oo isjecel inaysan mar walba kala dheeraanin sababtoo ah ayaga isjecel meeshaa dad iska soo doortay marka inaysan kala dheeraanin En markii haddii xitaa kala dheeraadan qofkan uu dhawo dhawo waan isdilayaa waxaa laga yaabaa qofkan isdilaya inuu nafsadiisa bis asaga uu og yahay balse use waalidkiisada wanaxayna ogeyn marka waxaa la dhihi lahaa xitaa qofkan isdilaya ani hadda arki lahaa waa u raadi lahaa xitaa qofka isdilaya micnahaji waa maqlaysaa soo maa
haa walaashay kalisa waan ku maqlayaa waxaa la leeyahay sababta keenta in la isku dilo waa maxay jacaylka
waa maxay waxa waxaa keena walaashay in adiga aniga haddaan si u fiiriyey waxaa keenay dadkan kala tegaya waxaa laga yaabaa dad badan oo aad isku jeclaa haddana telefoonkeeda damsana waa la baxaa ciwaankana waa la bedelana waata nadaab guur dhanka kale ka imaado weelada marka
haa dhanka laba qof oo is-aaminsaneed oo haddana qof uu meel ka baxa le waxaas la keeni karaa isle walaashay arrintan haddii si loo sifaafaayo xitaa ani horey soo martay marka waxaa la dhihi karaa jacaylka hadda lama lama cabiri kabanaba yaantan jecel waa tahay maxay tahay jacaylka noocaas ku- marka maxaa lagu daaweyn karaa
walaahi waxaa lagu daaweyn karaa labadan qof oo isku kala soon in inaysan marba kala dheeraanin sababtoo ah iyaga kale isku kala soon wax kaloo la kala soon ma jiraanin labadooda inaysan kala dheeraanin hadday kala tagaan xitaa la isku waa raadiyo.
tahay aniga micraaj runtii waa isku raadi lahaa xitaa micraaj su-aalahan kugu badinaya galabta maadaama aad leedahay qof hadduu horteeda isku gowracaya taaban maayo haddii marka qofka la- ay- hayso amadi walaashay labadii qof aba hadiiba een, ay kala dheeraadaan daawadii xaggee laga helayaa marka
daawadii waxaa laga helaa in qofkii la raadiyo waa in lasoo raadiya oo lasoo qabta
haa waa raadi lahaa xitaa waa baafi lahaa ani aad baa umahadsan tahay sida quruxda badan ee barnaamijka nagala qayb qaadatay waan kaga mahad celinaynaa macraaj oo iyaduna kamid ah saaxiibada barnaamijka ku xiran inta badan galab wanaagsan baan leenahay n baa isoo galabtay barnaamijka aan qaybihii Dhexaan ah.
een, mhm, qaybihii dhexaan ku jirnaa n heese badan oo galabta miiska inoo saarana waa jiraan bal dhanka Waa.
waxaan aadi doonaa fariimaha uu usoo noqon doonaa aan ku nasanno mid kamid a kaalmaha Kaalmaha sugaanta sugaanta.
kadibna isku soo laabad wacan
adduunyada nin dhoofiyo ninkii degan dhulkii hooyo adduunyada nin dhoofiyo ninkii degan dhulkii hooyo Nin dhergiyo nin dhowr qaday andhees andhees waay nin dhergiyo nin dhowr qaday andhees andhees waay hesigiyo labood baa hawli kama dhammaatay qof waliba wasi dhibay dhafuurkay ku taala dadigiyo laboodba hawli kama dhammaatay qof waliba wasi dhibay dhafuurkay ku taala anadhaawayigi jaldidibkaasaan dhedhedheeliyahay anadhaawayigi jaldidibkaasaan dhedhedheeliyahay amba kuguma dhaafin haddaysaad u dheelidoe amba kuguma dhaafin haddaysaad u dheelidoe maxaa dhacay dhankaagaay ku jirtaa dhaliishuye maxaa dhacay dhankaagaay jirta dhaliishuye madhiiradu nimaan garab wax lagula dhisaynay masiiradu nimaan garab wax lagula dhisaynay nafta dhool hilaaciyo dhibiicibaha anadaigi jacilidibkaasa jacaylkeedu dhuuxiyo lafaawo dhaadhacay jacaylkeedu dhuuxiyo lafaawo dhaadhacay dhowristeeda oo qudha ayaan dhawr ku qadaya
waa tahay galab wanaagsan ayaan idin leenahay keyrta hawada naga dhegeysanaysaa barnaamijkuna waa barnaamijka kulanka dhalinyarada ee toddobaad kasta aad ka maqashaan halkan ana dhowristeedu qura ayaan dhowr ku qadayaa waata filsane galabtay waxay kaaga shidan tahay aan ku jeedaa farsamayaqaanka adigoo ku haysta ujeeda galabta farsamada Ah, heesaha caadi ahaynu isu daarano heesii qaaraabiga kaa maqla Ah, galab wanaagsan baa idin leenahay kheyrta hawada naga dhegeysanaysaa barnaamijkuna waa kulanka dhalinyarta ee dodobaad kasta halkan aad ka dhegeysataan dhegeystayaasha ayaan jaaniskooda sii doonaa oo markaas u baaqi doonaa faa-iisooy dhegeystaha xiga ayaan jaaniska sii doonaa halo asalaamu calaykum wacalaykum salaam waraxmatullahi wabarakaatu walaal soo dhawow magacaaga iyo halkaad naga soo wacayso waa tahay waad la socotaa barnaamijka waa tahay soo dhawow barnaamijku waa kulanka dhalinyarada een, galabta qodobka miiska noo saaran dee waxaaba laleeyahay waa tahay dhegeystahaas qadka ayaaba ka go-ay Dib waan usoo filayaa inay laabo.
soo noqon doonto oo markaasi barnaamijka ay nagala qayb qaadan doonto haddii waqtiguba u saamaxo dhegeystayaasha xiga ayaan sii doonaa jaaniska oo markaasi aan ah, jaaniskooda inkastoona fariimihii ilaawin laakiinse waanu ku dhex wadi doonaa haddii eebaha weyna qadaro dhegeystaha xiga calaykum salaam waraxmatullahi wabarakaatu soo dhow walaal
عشان فلسطين جدا ودوا هاي جلبوا عنهم السنة هون بلادهم سايسو يقال كأوى ما سنتي galab lamid anaguna ku leenahay walaal anaguna galab ku- lamida baan ku leenahay walaal haddaad la socotay barnaamijka magacaagii halkaad naga- naga soo wacaysaba
أباي وجيلة وشفت ذي المريض
gudi labaad naga soo wacaysaa
ها أباي haye walaal haddii qodobka dooda la socoto gudagal
وعشان تعايش وحلو ما كلنا ما ولا شيء يقول أنت إيش waxaa la leeyahay jacaylka in la isku dilo maxaa sababa haddiise een, l- ee, dhacay in la isdilo maxaa looga hortegi karaa intaan la isdilin amase aan sun loo cabin ama xabad la isku dhufan
ولا شيء وحاق صبابة بس قصة أو جعل هذه إنسان Mhm.
waxaase lagu heshin karaa qof qofka u jeclaaday in dhankiisa looga mariyo
waa tahay
saasaa looga hortay karaa
waa mahadsantaa sida quruxda badan ee nagala qayb qaatay dhegeystahaasi ee galab wanaagsanna waa leenahay gudi labana ugu salaanna waa leenahay waa tahay galab wanaagsan khiyaaray barnaamijku waa kulanka dhalinyarta toddobaadka een, barnaamijka aad markaasi ka dhegeysataan toddobaad kasta Arb- maalinta khamiista ah markii lasoo gaaro shanta galabnimo ilaa maq- wuxuu kus- hawada kusii jirayaa ilaa labiyo tobanka ilaa labiyo tobanka laga sii gaarayo dhammaantiin waxaan idin leenahay gala wanaagsan inta ka qayb qaadata inta weliba een, ka qayb qaadan doonta haddii eebaha weyne qadaro jaaniskooda waan u baaqi doonaa anagoo markaasi habba dhinac ka eegayna dhegeystayaasha fariimaha iyo kuwa kale wicitaankaba dhegeystayaal fara badan ayaa dhanka fariimaha nagala qayb qaadanaya iyo weliba wicitaanka gala wanaagsan aa idin leenahay idilkiinba
galab lamid ah ayaan idin leenahay galab wacan oo wanaagsan dhegeystayaal
idinkuna dhacaya boob ayaa dhaxan la joogtaan dhulkiina la qaybsadeen odayaadan dhamaasaane qabildeed uga buuxay iyo dhowranaysa odayaadan dhamaasaane aqrigoo dhuunta uga jibo miyaan dhowranayna Baladan dhibayana dhashoodii midaye way dhoobsadeen wax kastoo aan ku lahaa way dhoobsadeen
waa tahay galab wanaagsan idin leenahay kheyrta wadan naga dhegeysanaysaa qeybihii dhexe ee barnaamijka ayaan kusii saqaynaa dhegeystayaasha wicitaankii fariimaha intaan waqtigooda ayaan sii doonaa dhegeystaha fariimaha wuxuu leeyahay dhegeystaha ugu horeeya dhanka fariimahan kasoo qabano galabta jaaniska uhelan aan kasoo qabano waa cali oo jooga xaafadda haraaley jacaylka waxaa een, la iskugu dilaaba sabab u ah bule in laisku dilo inaad weyso qofkaad jecleed waxaana daawo u ah bule inaad hesho qofkaad qofkaagi faa'iisadii filsama galab wanaagsan buu leeyahay galab la mid aanu leenahay een, waxaa moodaa inta badan eh, dhegeystayaal oo inay leeyihiin qofkii oo aa jecleed inaad heshid Ha.
Dee marka saas eh, weeye.
mar kastaba qofka hesho horta in u daawo aa tahay laakiin haddii aad weyso waaye waxaa la leeyahay waa kama dambeys haa
galab wanaagsan baa idin leenahay kheyrtay kheyaaray meel kastoo joogtaan wicitaankana waan sii doonaa haddii ay baaweyne qadro oo wicitaankii fariimahaba waa isku dhex wadi doonaa marba dhinac ayaan u jiliici doonaa een, jaaniskoodana waa marba qofkii een, sida usoo kala horeeyaan dhegeystayaasheena galab wanaagsan khiyaaray qaybihii dhexe ee barnaamijkan waa kusii saqeynaa dhegeystayaal fara badan ayaa dhanka fariimaha iyo wicitaankaba nagala qayb qaadanaya dhanka wicitaanka haddaan siiyo jaaniska dhegeystahan ayaan u baaqayaa walaal soo dhawow magacyaalkaad naga soo wacayso waan ka xumahay dhegeystahaas qadka telefoonka ayaa ka go-ay dhegeystaha xiga ayaan u baaqi doonaa oo jaaniskiisa sii doonaa dhanka wicitaanka walaal soo dhawow magacyaalkaad naga soo wacayso waan ka xumahay dhegeystahaasna qadka ayaa ka go-ay waan filayaa dhegeystaha kale inuu markaasi een, dhegeystahaasi dib usoo noqon doono haddii jaaniskuba u saamaxo dhegeystaha xiga ayaan jeclaa inaan anisoo kusii socdo dhegeystahaasina qadka ayaa ka go-ay galab wanaagsan idilkiin ayaan idin leeyahay dhegeystayaal bal een, faa-iisooy intaana weli qadka telefoonka kasii bixin dhegeystayaal ayaa dhanka wicitaanka ka muuqanaya walaal soo dhawow
Alo, walaal soo dhawow magaalkaad naga soo wacayso
Halima joogtaa Galmudug?
xaliimo miya
Ah, haye xaliimo walaal haddaad la socoto barnaamijka guda gal soo dhawow
haye.
qodobka galabta miiska saaran waad la socotaa waan filayaa waa tahay xaliimo waxaan leenahay gadaal een, haddii aad barnaamijka la socon kala soo qabso barnaamijku waa kulanka dhalinyarada qodobka dooda ee galabta aan dhegeystayaasha usoo bandhignay dhalinyaradana usoo bandhignay ee kaga qeyb qaadanayaan wuxuu noqonayaa maxaa keena in jacaylka la isku dilo hadiise inta hadiise jacaylku dhaco in la isku dilo maxaa laga hortegi karaa intaan la isku dilin dhegeystahan ayaan jeclaha inaan faa-iiso kusii socdo jaaniska siiyo walaa lasoo dhawow magacalkaad naga soo hayso
Halo, halo, asalaamu calaykum.
calaykum salaam waraxmatullahi wabarakaatu walaal soo dhawow
Walaashii waa dhowahay. Een, magacaygu waa Siyaa Xasan Shariif, Siyaa Xasan Jaacil, ku sugan xaafadda Bakiin. Kala wanaagsan adiga iyo walaashayda Aisha,
mhm iyo sidoo kale farsamayaqaanka. Dhammaan dhegeystayaasha waxaan hawada idinka leeyahay galo wanaagsan.
galab lamid a anaguna ku leenahay dhegeystayaashan waxaan filayaa mid lamid inay hawada galab lamida kusoo dhihi doonaan een siyaa haddii aad la socoto barnaamijka qodobka dooda miiska noo saaran maxaa ka leedahay
Een, runtii waxaan u malaynayaa sanad kastoo yimaado mashruuciisa ayuu wataa.
Mhm.
Een, sanadkan waxaad sheegtay dunida koobnaay laga joogay in markaasi jacaylka la isku dilayaba.
mhm sanadkan waxaa la dhahay sanadka ugu saameynta ugu badnaa waa sanadyadii ugu dambeeyay jacaylka la isku dilo sun loo cabo waxba iska daba dhacayay
runtii howlo dhowraa iska daba imaanaya bilaa koobana sanadkan laga joogay Een, horta waxaan leeyahay een, waxyaalaha keena in in loo xabo jacayl Horta jacaylka marka hore waxaa maqli jiray dad baa u dhinta oo cilmisoodari iyo waxbaa la sheegi jiray qaysii laylayo
Ah, waxyaalo noocaasa marka hadda hadiiba dadkii kale isku Aha.
dilaya waxaa laleeyahay waa howl kale oo soo siyaasay maya qaysii iyo iyo boodhar maadaama ay u dhinteen waa marka waa waa lasii matalayaan filaya
marka sidaa wey waxaa malaynaa buuga taariikhda wax lagu reebayaayo hadalhayn badan oo la yidhaahdo dadkaas sun bay cabeen islamarkaasna waxay u cabeen jacayl marka halkaa haddaa kaga soo laabto qodobkiina gudaha usii galo Een, runtii jacaylka in loo cabo sun amaba se laisku dilo waxaa sababi karaan isleeyahay in markaas qofkaad jeclayd aada weyso Een, runaantiina suuragal ay ku noqon weyso inaad qofkaas xanaaqo Een, walow ay dhici karto inaad qofkii kala dheeraataan oo u dhaataan
waa tahay inta badanna waxaa la isku dilo waxaa een, haddii markaasi ay timaado inaa qofkii tusaale hadda cadada ayaa ku sugan tahay Een, haddii uu qofkii dheer oo wadanka uu ka baxo wadan kale uu aado een, ma imaan karto inaad jacaylkaas iyo waxaa sababa jacaylka inta badan la isku dilo in qofkii uu nolol kala samaysto taasna waxaa ku kala jebaya maana wadu qaadan karin waa tahay een, intaanu qodobka dooda ka dhammaanin een, siyaaxay Een, inkastoo magacaaga siyaax samri jacaylna aan filay jacaylka marka hadiiba uu uu siyaaxaya tusaale ahaan adoo kale uu kugu dhacay maxaad u cabin lahayd
runtii sanay aad baad u mahadsan tahay horta qof walbo magacayga dib u raacaba wuxuu isleeyahay jacayl xataa luqadda hadalka adiga waa ka sabartuu le waa ka sabarta
Ah, waa ka sabab isle markay ciwaanka kusoo arkaan siyaas samir jacayl waa la isle midaan ha ku darsanin maxaa yeelay jacayl bay ka soo Ah, quusay ka taagantaa laleeyahay Ah, marka sidaa weeye Een, run ahaantii een, shacayrka inaan ka samray ma ahan waxaa magacaasi ee, ku baxay laakiin mashruucyo badan ayuu wataa mar kale ayaa la falanqayn doonaa maadaama uusa galabta magacayga uu miiska saarayna oo branch kale uu saaran yahay ha yeeshee aad ku keentay een, maadaama magacii iyo jacaylka ka wada hadlayda is yeesheen waa is yeesheen Een, runtii aniga een, uma ana cadeen sun nafsad ahaan baan isleeyahay oo waan ka sabri lahaa sidaan horay kuwo dhowr oo uga sabrayba
waa tahay een, Een, mhm.
marka aan asxaabta inta badan jecelka waxay sameeyaan inay muddo dheer qofkan jeclaadaan ayagoon ay ka lahayn eh, markaas isdhehayna qofkaan aan nafsadiisa hanati islamarkaasna aad reer wada dhisataan oo een, halkaas aad hawsha kasii wadaan bay waxay sameeyaan inay xiriir wada yeeshaan xiriirku wuxuu qaadanaya muddo aad u dheer waxaa imaanaya jacayl wax la yidhaahdo waxaa laga yaabaa inay jacaylkaas uu soo dhex galo qabyaalad een, ama gabadhii nin kale la iska siista ama wiilkuu gabadh kala guursado oo qofkaani horay u raadsado sun uu cabo amaba se uu isdilo marka runtii waxaa laska dhigi karaa jacayla qof kale jecleen haddaad naftaada qaqil u gelisid dhibkeeda ayay iskale marka dhalinyarada gebi ahaantood waxaa lagu baaqaa inay waxyaalahaas aysan u cabin iyo wax lamida naftoodana aysan u haligin maxaa yeelay nafta waa lagula xisaabtamaya marka galab wanaagsan ayaa galab la mid anagoo ku leenahay galabta waxaa u malaysaa jacaylka inta oo een, la leeyahay ee dheesha laga daayo gabar abwaanadoo la yidhaahdo maaryo sidaan filaayo ha baa ugu tuurtay oo tiri galabta dabcan.
haa Aha, jacaylka hala ilaalisho haa jacaylkiaan lagu dheelin marka muse salmaanaan le jacaylka
waa tahay waa tahay galab wanaagsan aan idin leenahay een, dhegeystaha xiga ayaan faa-iisa kusii soconaynaa wicitaanka oo markaasi siinaynaa halo asalaamu calaykum
wacalaykum salaam soo dhowo walaal magacaagii halkaad naga soo wacayso
indhiguuna soo laabata wey waa tahay soo dhowo xamdiye
hadda waalidka halkan digniin wadnaa
waa tahay een, dabcan barnaamijku waa kulanka dhalinyarada dabcan barnaamijku waa kulan jacayl awalan ka wawata laakiin waalidka Een, een.
waxaan
een, adigoo walaal magacaaga noogu celinayo mahadsan een, yaad fariin u diraysaa
xamdiguweyn wey oo soo laabata iiga haye xamdi yaad fariin u diraysaa
waalidka soomaaliyeed oo waalidkaba fariinta adilada maadaama qabyaaladii wax soo galeen
haa hay hay bal soo daa
waxaan leeyahay waalidka soomaaliyeed oo qabyaalada layska daya labada ruux oo jacayl aa qabyaalada ka qayb noqdaan
waa tahay een, xamdi intaada ka bixin adiga goobjoog ma u ahayd qo- laba qof oo isjecel oo sidaa aad sheegta la isku diiday ama sun isku cabay maya bilfay kama ahayn goobjoog waxayna waa xir qorimo intaana moodan dhankaga maqan iyadaas
Mm. waa mahadsan tahay een, sida quruxda badan ee mar kale intaad soo een, noogu soo laabato haddana aad barnaamijka nagala qayb qaataan kaaga mahad celinaynaa Een, dhegeystayaasha qaybihii ugu dambeeya barnaamijka ayaan kusii saqaynaa intaan jaaniska wayna dhegeystayaasha wicitaanka ama safariimaha ayaan jaaniska sii doonaa oo u jilici doonaa dhankooda galab wanaagsan hee waa idin leenahay Mhm.
dalsankii wiriiro xilliguu ku di'i jiray damba samuu ku unkuday darantuna og baa tahay oo ramad ku galay dalsankii wiriiro xilliguu ku di'i jiray damba samuu ku unkuday darantuna og baa tahay oo ramad ku dayrgalay darcadkiisi loo dhigay irgaamil duleedka ramallada harkoodana dikriyaysa culimada hablu dablamoodiyo doobkiyo barbaartuna hablu hablu dablamoodiyo doobkiyo barbaartuna ilaa waagu daalaco cabka aanay daynay ilaa waagu daalaco sacabka aanay daynay daymada sideedii marka aan ku daawaado qalbigaygu diirsada daymada sideedii marka aan ku daawaado qalbigaygu diirsada dadna adawgu qurux badane deegaanta roobkiyo adaadoogna ka udgo
dadna adawgu qurux badani deegaanka roobkiyo adaa ka udgo adaa dooga ka udgoon galab wanaagsan aan idin leenahay khiyaartay ee hawada naga dhegeysanaysa ay dhammaantiinba galab wanaagsan oo qurux badan qaybihii ugu dambeeyay barnaamijka waa kusii saqaynaa faa-iso dhegeystayaasha hal iyo labo intaanu ka gaarno ayaan jaaniska sii doonaa
waa tahay filsanay waad mahadsan tahay in dhegeystayaal dhowra ayaa fariimo soo diranaya kuwo kale wicitaanka ayay kasoo dhex muuqanayaan in dhegeystaha in fariintiisa gacantayda aan kusoo qabta haddii aan soo dhowo wuxuu leeyahay dhegeystahan assalaamu calaykum waan idin salaamay bahda raadiyo oo cadaado galab wanaagsan ayay leedahay in naymku waa ma in dabcan waxay leedahay gabadhaasi waa maymuun maa-ida oo joogta caasimadda dowlad goboleedka galmudug ee dhuusamareeb gaar ahaan xaafadda dayax oo ka mid ah xaafadaha magaalada walaahi qodobka aad ayuu u xiise badan yahay walaahi waxaan leeyahay ay leedahay gabadhaasi waxaa looga hortegi karaa in ilaahay la tala saarto ay leedahay n sunta n sunna aan loo cabin ayaan u fahma dabcan n waxaan lagu daaweyn karaa in aad hesho qofkii dabcan aad jecleed ha daawada halkaasi ka imaatay ha sun cabidina la joojiyaa la leeyahay Filsane, laakiin adiga ku jeedaa shaw jacaylku ugu dhici lahaa Ah, Filsane.
wakas aniga ma gaar marka Sunta cabi hore leeda, ama- ma laha.
marka hore ama kuu sheega aniga Waa heerkaasay taa.
gaarsiin laakiinse lacala haddaa gaarto insha allah markaan weynada gaari doono maya macnaha kadib waa haddaa kaaga she- gaarto.
kadib waa kaaga sheekeynaa
waa tahay waa kuu jeedaa filsane waa pakaysaa galabtayba laga saaqad ku jira hadda soo dhaweyso dhegeystaha qadka ku jira ee aan ugu jecelna inaan kusoo gabangabayno barnaamijka galab wanaagsan nasiibkasta u yeeshay ayaan aan u baaqaynaa walaal soo dhawow magaca halkaad naga soo wacayso
walaal magacayga waa indha tacayl haye walaal xaggeed naga soo wacaysaa magacayga xafada waxaan kasoo ayaabaaya degmada godon labe haye waad la socotaa barnaamijka
aada iyo aada baaisin baa ula socdaa adiga iyo baaiso waan salaamayaa gaar ahaaneed adiga filsana ayaan kuu salaamayaa salaam qaasa ayaan kugu salaamayaa walaasha qaaliya waad mahadsantaha aniguna mid qaasoo lamid ayaan hawada kugu soo maray dhammaanteena mid lamid ayaan hawada kugu soo marinaynaa haddii aad la socoto walaal barnaamijka qodobka doodta oo markaasi aad fahantay bal galabtay fikraddaada
abaa xibradii haddii aan ku dhiiso waxaan oran lahay em,
waan ka xumahay dhegeystahaasi khadka telefoonka ayaa ka go-ay waxaana ahayd dhegeystihii ugu dambeeyey inaan aan janis ka siino ee galabta barnaamijka kulanka dhalinyarada janis u helay dhegeystayaal aad u fara badan dhanka wicitaanka nagala qayb qaadanaya weli kasoo dhex muuqanaya Mhm. waxaana si gaara ugu mahadcelineynaa dhammaan dhegeystayaasheena fariimaha wicitaanka intaan ka gaari weyna iyo weliba inta markaasi aan ka qabana waxaan leenahay galab wanaagsan waqti kaloo markaasi een, waxaan filayaa waqtiyaal intaas ka badan aan jeclaan inaan isla sii qaadano laakiin waqtiga ayaan inoo saamaxayn faa-iiso dhankaaga Een, waad mahadsan tahay een, filsanay een, galabtay een, dabcan waxaa la isdhihi karaa uu kuu jeeda galabta waad dhaarsaneed oo jacaylkii sunaha loo cabana waa soo saartay iyo- iyo sib baa loo caba Een, sanadka oo ugu horta badan een, ani- faa-iisoy annaga waxaaba aan, een, shaqadeen u tahay inaan wixii cusub aan dhegeystayaasha la socodsiino la socodsiin Ha.
waa tahay marka barnaamijkana waaba si gaar ah waa kulanka dhalinyarta haddaad Dhalinyarada maqashay waa- marka kulanka dhalinyarta Aha.
waaba hadda dhalinyartaba waxaaba sugtaa waa dhalinyaradii Ha, iyo wax ku ha, saabsan ha.
marka eh, waa galabtay een, dabcan dhammaanteen dhammaantood dhegeystayaasheena qaaliga waan u mahadnaqaya intii dhegeysaday intii eh, nagala qayb iyo qaadatay inta live streamka nagala socoto Aha, dhammaantood.
dhammaantiinba waxaan idin leenahay galab wanaagsan waxaan idinkaga tegaynaa heesta ugu dambeyda ee, barnaamijkan barnaamijka- kusoo gabagabeynayna kusoo gabagabaynayna waa- dabcan waa hees maxamed cajiiba.
kaadheer maxamed kaadheer iyo waxaa isku meeshaan een, laba dabcan fanaana isku waxaa karbaasha.
qaaday haa laba fanaana waxaa qaada la yidhaha nimco habi iyo Ehe.
maxamed kaadheeri Ha.
heestaas ayaan jecelna inaan kusoo guda- kusoo gabagabayno barnaamijkii kulanka dhalinyarta sidaas iyo nabadgelyo galab wacan oo wanaagsan
ablehe tamashlaha wacana ablehe lagu taami jiray ablehe dhaqan toosana mahaliyo eber baa badanay halyayadiina hogaamin jiray halyayadii xad adayga jiray caabulaha xasaawan jiray mahantada haata badelay
ablehe tamashlaha wacana ablehe lagu taami jiray ablehe dhaqan toosana mahaliyo eber baa badanay halyayadiina hogaamin jiray halyayadii xad adayga jiray caabulaha xasaawan jiray mahantada haata badelay
haddaan haddaan hore kuula dhacay haddaan kugu haysan jiray waanuun hadalku hambay hadee hoy hoy waan ku nacay hadaad hadaad hal doori ahay midaan kugu faani jiray haddeen iga soo go'do warho hortaa hortaa horala
haddaan haddaan hore kuula dhacay haddaan kugu haysan jiray waanuun hadalku hambay hadee hoy hoy waan ku nacay hadaad hadaad hal doori ahay haddaan kugu faani jiray haddeen iga soo go'do warho hortaa hortaa horala
abwaqankii aadaad badiseen hawshi qoyskani aada gaabuteen anaadadi haadaad hagradeen maxaa haro aan aydin kamaa hunguri la habooganidaa tii waxay sohorbadu badidaa iskaa hadloo war habsan ma rabe hadeeri dhaafoo hidarogja
abwaqankii aadaad badiseen hawshi qoyskani aada gaabuteen anaadadi haadaad hagradeen maxaa haro aan aydin kamaa hunguri la hagooganidaa tii waxay sohorbadu horogja
haddaan haddaan hore kula dhacay haddaan kugu xiisan jiray aanon hadalku hambay hadeer hooy hooy waan ku nacay
hadaad hadaad hal